waxaan aada iyo aada uga xumahay falkii bini aadamnimada ka baxsanaa oo uu shalay gaarigii amison ku sameeyey muwaadin soomaaliyeed aada baan uga gubtay wax la aqbali karna ma aha sidaan xal sheegay waa la xiriiray maadaama aan kulannay sabtidii aan mas-uuliyiinta oo dhan oo heersa heerka ugu sarreeya heer madad iyo heer ciidan oo aan ka wada hadlay waxyaabahan ka wadan ay ku jirta shirka ay ku jirta shiralka ka dhaca magaalada muqdisho iyo in isla xisaabtan dhab ah laga sameeyo falkan inuu soo laabto waa lasii daro laakiin waa gaaray waan la xiriiray waxayna ballan qaadeen waxaan dalbaday in jawaab degdeg ay ka bixiyaan waxayna ballan qaadeen jawaab degdeg ay bixin doonaan waana ku raarjoognaa jawaabtaas wayna helagaan ilaahay degeysa ka duq magaal ahaan raalligelin ayaan u leedahay cid cid walba oo maskixiyan iyo maal ahaan way ka soo gaar dhibkii shalay meesha ka dhacay bini aadamnimada ka baxsanaa